bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu idilahaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada qodobadan caawa barnaamijka bandhigga waraysyada idinku guhaynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay aan dhehe ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegayey agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka ee jisyada waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xidhiira arrimahaasi sidoo kaleto qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid a wasiirka wasaaradda shaqada iyo iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada baydhabo ka daafuray mashruuca baxnaano oo lagu taakulaynayo dadkii uu saameeyey ayaxa waxaanu idinkaga haynaa waraysiyo la xidhiira arrimahaasi sidoo kaleto qodobada aan barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah magaalyaha dekedda magaalada muqdisho ayaa tababar u soo xiray arday culumta badaha iyo hagista maraakiibta barantay kuwaas oo muddo hal sanno ku dhow la barayay adeegaasi tababarna loogu samaynayay magaalada muqdisho waxaan idinkaga haynaa waraysi la xidhiira arrimahaasi booliska magaalada boosaasana waxa ay gacanta ku dhigeen rag si farsamaysan dhac uga geystay magaalada boosaaso iyana waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xidhiira arrimahaasi maxkamadda darajada koowaad ee puntland waxa ay xukunno xabsi iyo ganaax lacageed ah isugu dartay dad ku riday dad loo soo qabtay ka ganacsiga maandooryaha waxaad maqli doontaan waraysi la xidhiira arrimahaasi qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan inta u socda barnaamijkeenna mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada aynu ku bilownay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya munaasabadaasi waxaa khudbad ka jeediyey agaasimihii hore ee hay-adda mudane maxamed aadan jimcaale koofi
waxyaabo badan ayaan isleeyahay hadda muddadii shanta sano iyo iyo bilaha ahayd een joogay halkan waxyaabo aan isleeyahay in la qabta ayay ahayd ayaa la qabtay waxyaabo ay ahayd in la qabtana waa ka gaabinay oo maynaan qaban waxaa keeni karaa duruufaha waxaa keeni karaa annaga oo gaabis uu nagu dhacay way keeni kartaa waxyaabahan ka shaqaynay oo ugu horreeya waxaa ka mid ahaa samaynta xeerar maamul iyo dhisidda laamaha oo ahayd markii xafiiska aan imid shaqooyinkai ugu horreeyan bilaabay waxaan midaynay sidoo kaleeto hababka lagu bixiyo dalkugallada iyo dalkujoogada waxaan dhammaystirnay xarumaha xuduudaha barxuduudyada dhulka iyo xarumaha maamulka qaarkood waxaan samaynay isku xir habka socdaalka dalka oo inta badan isku xidhan oo maanta shan iyo toban barxuduud oo dalka gudaheeda ah ay dhammaantood isku xiran yihiin waxaan ka shaqeynay horumarinta iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ayaan ka shaqaynay oo xoog badan gelinay waxaa jiray adduunka inta badan in ay shaqaalaha halkan ka shaqeeya saraakiisha ka shaqeeya hay-ada hay-addani inay u tageen aqoon kororsi inay tageen booqashooyin waaweyn oo waxbarasho wadamada ugu horumarsan dhinaca socdaalka iyo dhinaca arrimaha la xidhiida immigrationka ayay tageen oo ka soo qaateen culuum badan oo kala duwan taas oo keentay maanta inay hay-addu haysato dad iyagu ah tababarayaal oo aan maanta loo baahnayn tababar inaan dibadda u aadno taasina waxay ahayd waxyaabayaan ka shaqaynay cabduqaadirna aan rajaynayno halkaas inuu ka sii wado oo hore loo socodsiiyo waxaan sharo u qaadnay sumcadda amniga iyo sumcadda baasboorka soomaaliya taasna waxay keentay in wadamo badan oo kalsoonida dhumiyey mar hore ay dib ugu soo laabtaan waxyaabihii aan ka shaqaynay ayay ka mid ahayd muddadaas iyada ah n waxaan ka shaqaynay oon ka hortagnay run ahaantii kumanaan kiis oo la xiriira socdaallo sharci darro ah dad isku dayay inay qaataan baasboorka si sharci darro ah iyo sidoo kaleeto dad ajaaniba oo muddadii burburka ahayd qaatay dukumentiga soomaaliya waxaan ka celinay baasboorka oo ka qabanay dad ku dhow toddoba boqol oo ajaanib ah muddada shanta sano ah oo dhammaantood laga xareeyay baasboorka isugu jira etoobiyaan isugu jira eritreyaan carab eshiyaan yurubiyan dhammaantood baasboorka isticmaala qaarkoodna ay ahaayeen dad ka shaqaysta waxyaabaha sharci darrada ah taasina waa midda keentay in aan qaadanno dembiye aanan gelin laakiin dukumentiyadeenna lagu galay shaqooyin badana laga qabtay cabduqaadirna waxaan rajaynaynaa inuu halkaa kasii wadi doono haddii aan la yidhaahdo waxaan baahinay xarumada xarumaha laga bixiyo baasboorka oo aan kordhinay waxaan dhammaystirnay dib u eegista sharciga socdaalka iyo sharciga baasboorka lagu sameeyo waxaana diyaarinay sharciga hay-adda dhismaha hay-adda oo hendase sharciyeed yaalla hadda baarlamaanka saddexduba ay yaalliin baarlamaanka oon rajaynayno inay ka shaqeeyaan baarlamaanka soo socda haddii aan la yidhaahdo waa hawl u taalla cabduqaadir innagana kagama hari doono garabkiisaan taaganna haddii aan la yidhaahdo mudane ra-iisul wasaare mudanayaal maanta waxaan wareejinayaa hay-ad caqabadaheeda wadata run ahaantii oo ay ka mid yihiin amniga oo aad isla socotiin duruufaha amni oo dalka ka jira iyo sidoo kaleeto shaqadeedu aad u ballaaran waxaan wareejinayaa maanta hay-adda aan miisaaniyad ku filan lahayn baan wareejinayaa waxaan wareejinayaa hay-ad ay ku gudboon yihiin caqabado badan oo dhinaca wada shaqaynta ah ay ka mid tahay in meelaha qaar hay-adahaan la shaqayno in ay hoosayso maxaa la yidhaahdaa dhinaca wada shaqayntu laakiin aan rajaynayno in la hormariyo dhinaca kale marka laga fiiriyo mudane ra-iisul wasaare mudanayaal maanta waxaan wareejinayaa oo aan dhinaca fiican ka fiirino waxaan wareejinayaa hay-ad ka mid a hay-adaha ugu muhiimsan hay-adaha dowladda waxaan wareejinayaa hay-ad leh saaxiibo badan oo ama dowladda ha noqoto ama bulshada ha noqoto ama caalamka intiisa kale ha noqoto waxaan wareejinayaa hay-ad madaxda qaranku ay ku kalsoon yihiin waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh hab amni oo aan qaranka loo soo dhex mari karin waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh shaqaale naftood hurayaal ah oo duruufo kasta oo soo wajaha dhex maray oo islamarkaasna shaqadii waajibkoodii gutay intii karaankooda ah waxaan maanta wareejinayaa hay-ad leh hanti ma guurto ah iyo mid guurto ah oo dhammaantood ay ku jiraan faylka maanta aan ku wareejinayno haddii aan la yidhahdo cabduqaadir waxaan maanta wareejin doonaa haddii aan la yidhaahdo hay-ad aan gudaha iyo dibadda dembi looga haysan oo nadiif ah ayaan wareejin doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaan wareejin doonaa hay-ad aan daymaysnayn oo maanta hal dollar aan lagu lahayn ayaan maanta wareejin doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaan wareejin doonaa hay-ad leh xarumaha dowladeed mid ka mid a xarumaha ugu waaweyn xarumaha dowladda eeee dowladdu maaragtay ku shaqayso ayaan wareejin doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaan wareejin doonaa maanta hay-ad ay u qorshaysantaha sanadka soo socda inay fuliyaan inay fuliso qorshayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin dhammaystirka xarumaha maamulka ee laanta labaad laanta saddexaad laanta afaraad oo dhammaantood la diyaariyey iyo sidoo kaleeto dhismayaal kaleeto oo loo qorsheeyey in laga dhiso xuduudaha dhulka dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa cabduqaadir inuu halkaas ka sii wadi doono waxaan maanta wareejin doonaa hay-ad howlaheeda oo ay dhan yihiin systematic howlaheedaoo dhan ay yihiin systematic oo dhammaantood inta badan ay isku xihan yihiin inta dhimanna haddii aan la yidhaahdo cabduqaadir uu isku xiri doono haddii aan la yidhaahdo waxaan wareejinayaa hay-ad leh wada shaqayn fiican la leh hay-adaha kale ee dowladda iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan intaas kadib walaalkii cabduqaadir anoo soo dhoweynaya waxaan ku kula dardaarmi doonaa haddii aan la yidhaahdo dulqaad iyo sidoo kaleeto adkaysi duruufo badanaa kusoo waajihi doona aniga run ahaantii dad badan inkastoo ay ay dad badani fahamsan yihiin haddana in shuruucda iyo habraacyada iyo siyaasadaha wax lagu ilaalinayo in la fuliyo waxaa waxaa iga iga gaartay dhibaatooyin badan oo qaarkood keenay inaanan xafiisyada qaar aysan aan aanan adeeg ka doonan karin runtaa la rabaa maanta in la sheego cabdiqaadir marka waxaan rabaa inaad waajahdid arrintaas iyada ah oo aadan ka leexanin oo aad ku adkaysatid fulinta shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu shaqaynayo adeegga lagu bixiyo waa inaad xamishid oo u dulqaadatid oo aadan u tanasulin waxyaabaha sharci darrada ah ee lagu keensan doono haddii aan la yidhaahdo mushkilana arki maysid maanta anaa ka tegaaya wax dhibana mu- ma arko haddana waxaan ogsoonahay dad badan inay ugu dhibsadeen een, arrimaha qaar oo aan aad ugu adadkaa
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idin hantiinba dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada markaana aynu isla eegno agaasimaha cusub ayaa isna dhankiisa waxa uu ka hadlay agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha cabdulqaadir cilmi ayaa isna dhankiisa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono
lagu soo shaqeeyey waxaan bogaadinayaa howlaha muhiimka ah ee ka socda hay-adda hogaanada kala duwan ee hay-adda iyo hanaanka shaqo ee hay-adda waxaana madaxda qaranka ee ugu horeeyo madaxweyne Ab- Ma- Abdullaahi maxamed cabdulaahi farmaajo iyo golaha xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka maxamed xuseen rooble ugu mahad celinayaa mas-uuliyadda qaran ee laga yigmaday waxaan ballan qaadayaa inaan si hufan oo howlkarnimo leh oo daacadnimo ku jirto ugu adeego qaranka iyo shacabka ugana soo baxo mas-uuliyadda hoggaaminta hay-adda qaran ee ballaaran haddaan wax yar ka hadlo aragtidayda ku saabsan hindisaha iyo ku aadan horumarinta hay-adda gudashada iyo waajibaadka qaran waxaa aasaas u ah xaqiijinta hay-adda qaran si daafuran oo casri ah ugu adeegta bulshada iyo qaranka soomaaliyeed isla markaana ilaalisa danaha iyo badqabka qaran iyo shacabka soomaaliyeed agaasimo ahaan waxaan diiradda saari doonaa fududaynta iyo daadijinta adeegyada hay-adda u haysa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waxaan xoojin doonaa howlaha buddiga u ah adeega hay-adda ayna ugu horeeyaan fududaynta aqoonsiga iyo socdaalka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale fududaynta safarada looga imaanayo ama looga baxayo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si waafaqsan shuruucda iyo qaranka soomaaliyeed iyo danaha qaranka soomaaliyeed waxaan ballan qaadayaa inaan sii dardargelin doono howlaha ballaaran ee uu ka hadlay walaalkay kofi mashaariicda iyo barnaamijyada hay-ada ka socda waxaan abuuri doonaa xogo dhammaystiran oo ka tarjumaya howlaha hay-adda taasoo ay ka heli karaan madaxda qaranka shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan da- daneeyaasha howlaha hay-adda waxaan kaloon dardargelin doonaa u adeegista bulshada annagoo xiriir dhow la yeelan doono bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan dardargelin doonaa hababka dhegaysiga tabashada bulshada ururinta talooyinka iyo aragtiyada dadweynaha kuwaas oo lagu dhisi doono qorshaha horumarineed ee adeegyada hoya- hay-adda qaranka soomaaliyeed waxaan dhiirigelin doonaa qof kasta oo ka shaqeeya hay-adda iyadoo la ilaalinayo xuquuqda shaqo ee shaqaalaha waa arrin uu ka hadlay walaalkay kofi waxaana diyaar u ahay inaan mar walba ilaaliyo xuquuqda shaqo ee shaqaalaha lana dhiirigeliyo waajibaadka shaqo lana abuurayo barnaamijyo lagu ta lagu taageeyo lagu tayeeyo awoodda xirfad hololeed ee hay-adda
weli dhow waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada ood kala socotaan raadiyo muqdisho muujada sagaashanka markaana aynu eegno magaalada baydhabo waxaa maanta ka furmay mashruuca ban- baxnaano oo ah mashruuc lagu caawinayo dadka een, uu saameeyey ayaxa haddaba waxaa goordhoweed khadka telefoonka iigu waramay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdiwahaab isagoona faahfaahin ka bixiyey shirkaas maanta furmay
Eh, aada iyo aad baad umahadsan tihiin eh, radio muqdisho socdaalku wuxuu ahaa eh, waxaan ku qabtay muqdisho eh, shir wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada eh, maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada soomaaliya oo ilaa talaado ilaa jimcihii ka socday muqdisho kadibna waxaan uga soo gudbayey magaalada baydhabo oo ujeedadii aan u nimidna uu ahaa inaan daha furo wejigii labaad ee baxnaano oo runtii aan isleeyahay waa wax muhiim u ahaa ummadda soomaaliyeed gaar aha- gaar ahaan dadka maaragtay dhibaatada anyaxa ku habsada ee nugul Eh, taasaan u nimid
barnaamijkan maxnaano muxuu yahay ujeedada laga leeyahay
Eh, barnaamijkan baxnaano waa barnaamij eh, dabcan saad ka garanayso ereyga baxnaano wuxuu ka soo jeedaa waa erey loo loo doortay dadka markay dhibaataysan yihiin baxnaanay u baahan yihiin marka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qaybta arrimaha bulshada runtii ayaa door ku leh Eh, waxayna samaysaa dadka tabaalaysan ee anyaxu uu aafeeyey ayay lacag u qondaysaa lacagtaasoo runtii eh, aanan ku filayn laakiinse waxlaan ay dhaanto ee masalan tusaale ahaan haddaan ku siiyo ee wejigii koowaadee hore ee waxaa wax la siiyey boqol iyo laba qoys oo lixdan iyo lixdan dollar bishii loo tuurayay kana koobnaa afartan iyo laba degmo oo degmooyinka soomaaliya ah ee wejigan labaad ee maanta aan daa furay ee een hogaaminayay wasiir dowladaasha wasiir wasiirada ee dowlad goboleedyadana runtii wuxuu ahaa waxaanu maxaan ku idhahdaaye ee noo suurta gashay inay caawimaad dhaqaale aan ka helno bankiga adduunka iyadoo la gaarsiin doono ilaa iyo boqol iyo lixdan qoys oo cusub oo ka kooban afartan iyo sideed degmo marka ayaxu de dabcan waad garanaysaa dhibaatada uu leeyahay Eh, shaki kagama jiro inaad la socotaan waxa ka dhacaya gobolada qaarkood marka lacagtan ay baxnaano bixinayso waa lacag bankiga adduunka u nasiiyo dabadeedna aan maxaan ku idhahdaaye ummadda dhibaataysan ee nugul aan u qaybin
dadka reer guuraaga ah miyaa lacagta la siinaya mise dadka beeralayda oo beerahoodii uu saameeyey ayax
Eh, maya kolley dabcan wuxuu ku wajahan yahay anyaxa laakiin macnaheedu waxa weeye mashruucan caawinta dadka uu caawinayo anyaxa saameeyey Eh, wuxuu ka caawinayaa macnaa bulshada ee saboolka ee nugul ee beerahoodii ama daaqsintii xoolaha ay daaqayseen ay ka baabeen wuxuu kale u faa'iideynayaa in xirfadihii ay lahaayeen ay ku nagaadaan oo macnaha hadday xoolo dhaqato ahaayna xoolihii ay dhaqdaan ay kasoo tegin hadday beeralay ahaayna beerihii ay fashaan yacnaa lacagtan yara la siinayo waa lacag eh, u sahlaysa inay xirfadahoodina wataan Eh, hadday xoolo dhaqayana xoolaha dhaqaan hadday beero filan beeraha ay falaan marka dadka nugul wey uu saameeyaan yaho
lacagaha la siinaya ma lacago si joogta ay bishii u qaadanayaan miya mise waa lacago een, halkaas mar uun la siinayo
kolley dee dabcan lacagaha ee la siinayo ee hadda ee lacag ilaa boqol iyo toban milyan ayay yaa lagu de- lagu deeqay marka ee lix lix bilood baa loo bixiyaa laakiin dee mashruucu wuxuu soconayaa muddo hadda nafteedu marka la arkay baahida loo qabo iyo dadka sidii tabaalaysan wax loo gaarsiinayo laba sano ayaa lagu daray daad way hadda lacagtaa badan ee lagu ogolaaday mashruucan wasaaradda shaqada iyo bulshada qaabka loo kala xulanaya dadka la siinaya lacagta ma noo sharaxi kartaa
Eh, haddaan eh, maqalka xune aan fahmay eh, qaabka loo kala xulanayo dabcan dee waa la tegayaa meeshii Eh, dowladda federaalka waxay uga dhicinaysaa dowlad goboleedka Eh, annagu lacagtaasna waxaan u gudbinaa eh, w s d ayaanu qandaraas ku siinaa ayaduna dadka soomaaliyeed eh, shirkadaha le ayay u gudbiyaan marka waa shaqo isku xidhan oo degmadii la tegayo eh, communitygii ay la dhexgelayo dadkii la baarayo la ogaanayo dadkan in dhibaatada ay saameysaan iyo waxay nugul yihiin sidaasay noqonaysaa in lagu xog
ilaa hadda dadka ka faa'iidaystay tiradoodu intay la eg taha
dad ka faa'iidaystay ma yara waa dad aad u fara badan waa aniga kule we- wejigii hore boqol iyo laba ayaa kasoo eh, ka faa'idaystay boqol iyo lixdanna haddaba loo ogolaaday almost waad arkaysaa inay eh, dad laba boqol gaarayo
Een, marka la eego adeegan guud ahaan een, horumar intee la eg ayuu u leeyahay dhanka soomaalida
horumar kowsu dabcan dee waa nolol baan hadda ka hadlaynaa oo horumar waxaa la yidhahdaa marka dee qofka development lakaad waxaan ka hadlaynaa uu waxtar ugu leeyahay dadkii oo nugul oo beerihii anyixii ka cunay oo dadkii xoolo dhaqatada ahaa daaqsinta uu ka cunay oo de waxba aan haynin dabcan dee in eh, wax la taro oo la nooleeyo waa garan kartaa waxtarka uu leeyahay intaa unbaa ugu faa'iido badan
ugu dambeyn wasiir een, ayaamihii u dambeeyey waxaa weeye wasaaradda shaqada ay waday arrimo la xiriira adeegyo lagu horumarinayo wasaaradda iyo qaabka ay u shaqayso halkee marayaan adeegyadaas Eh, dabcan waad ogtahay xilli adag baan ku jirnaa Eh, xilli corona uu aafeeyey adduunka oo dhan baad la socotaa shaqanyaradu marka waad arkaysaa inay imaanayso marka dabcan dee taliino badan iyo dhalinyarada sida wacyigelin lahaa waan ku jirnaa shaqooyin aan abuurana rajo fiican baan ka leenahay waxaanan aada u jecel lahay mar kasta dee dadkan kasoo baxa jaamacadaha iyo ardaydu ee kabarida soomaaliyeed oo aada ugu mahadsan ah, way qaataan aniguna hadda shaqo abuur eh, runtii waan wadnaa marka waxaan isleeyahay dabcan eh, ayadoon saameynta ay dhaqaalaha hoos u dhacay iyo eh, covid nineteen uu keenay haddana runtii rajo fiican baan qabnaa
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada ee radio muqdisho markaana aynu eegno magaalada muqdisho maanta waxaa tababar loogu soo xiray dhallinyaro hal sanab la barayay culumta badaha kuwaas oo horey uga soo qalin jebiyey jaamacadaha magaalada muqdisho haddaba dekada magaalada muqdisho maareeyaha dekada magaalada muqdisho oo la hadlay radio muqdisho waxa uu sheegay in ardaydan la barayay culumtan muddo hal sano ah shaqana laga sii doono dekada haddii alla idmo S- markaas kadib waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay mareeya ku-xeenka dekada magaalada muqdisho maxamed axmed diriyabo isagoona faahfaahin ka bixiyey ardaydan iyo culumta la baray
بسم الله الرحمن الرحيم آه، aad iyo aad aad u mahadsantihiin tv-ga iyo raadiyaha آه، muqdisho آه، jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsantihiin آه، m- tababarkan wuxuu ahaa tababar آه، hal sano socday oo dhalinyaro soomaaliyeed ay kasoo qalin jabiday آه، jaamacadaha آه، soomaaliya آه، dalka gudihiisa ku yaala iyo eh, kuwa dalka dabadiisa wax ku soo bartaba eh, tababar aan siinaynay oo weliba ay siinayeen eh, kabtanada maraakiibta eh, haga oo maraakiibta soo xira dhallinyaradana waxay baratay shuruucda badaha ayay eh, soo barteen iyo maaragtay cilmiga eh, badaha Eh, marka waxay annaga noogu yimaadeen inaan gacan qabanno oo maadaama een, ay wax soo barteen in tababar la siiyo oo shaqadii ay soo barteen ay ku shaqeeyaan marka h- muddo hal sana ayuu tababarkaasi socday maantay ayuu maaragtay usoo gebangaboobay oo maamulka dekeduhu ay shahaadooyin caddaynaya inay eh, tababar noocaas ay qaateen Eh, dhallinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka iyo dibadda eh, intaba ku yaalla kasoo qalin jebiyey oo baranayay eh, shuruucda iyo eh, maraakiibta sida weliba loo hago maraakiibta loo soo xiro iyo markii maraakiibta loo soo xiro eh, shuruucda maaragtay ku waajibaysa inta badan tababarkaas waxyaalahaas ku saabsanaa eh, maantaana usoo gebangabeynay halkaas inuuna socdo
waa gartay tiradooda marka intee ahayd
Eh, wallaahi dhowr iyo toban ay ahaayeen eh, dhallinyaradu Eh, laba iyo toban ayay ahaayeen eh, ardada maaragtay tababarkaas la siiyey kuwo kaloo badanna hadda waxaan rabnaaba inaan ayagana qabanno oo sidaas oo kale fursad noocaas oo kalea la siiyo horey fursadahan uma jiri jirin laakiin em, annaga hadda intii aan meesha joognaan waxaan ku talagalnaa maadaama eh, kabtanadii eh, muddada dheer shaqaynaya ay hadda sii daqoobayaan in la helo dhalinyaro soomaaliyeed ee aqoon-yahana oo maaragta shaqooyinkaas qaban kara marka ayagiiaana tababarkaas bixinayay oo aan maaragta maamulka dekeda maadaama aan nahay aan nidhi waa inaad bartiin eh, dhalinyaradan soomaaliyeed wixii intaas aa ku shaqaynaydeen oo si hadhow maaragtay ay sajaab u gelin maaragtay eh, eh, shaqada dekedu Em, fursada kale oo oo aan siinay oo labaadna waxay tahay inay ayagu eh, hadda ma aana shaqaalaysiin oo de hadda shaqaale ma maba qaadan karno maana qaadan laakiin inay ku jiraan maaragtay eh, siifiyadooda iyo dukumentiyadooda inaan hayno oo ay yihiin eh, dadka koowaad oo waxelaya markii loo baahdo shaqooyinkaasoo kale in la qabto fursadaasna waa siinay tababarkaasna waa waa waa qaateen oo iyadana maantay ay soo gorangudeen
waa tahay marka inta een, hawsha tababarka ay socotay maaraya waxay ahayd een, markii si loo fiiriyaa wakhti aad u badan intaa marka ma cilmiga badaha iyo qababka loola socdo een, dhanka iyo maraakiibta miyay baranayeen oo wakhtigaa lagu wada bixiyey mise waxaa jiray shaqooyin kaloo intaa ka baxsan oo tababarkana iyana qayb ka ahaa
wallahi dee inta badan dadkaanu de shaqo kaleba meesha uma isa imaan maraakiibta ayay sida loo soo xiro oo isgaarsiinta iyo loogula xiriiray baranayeen waxay kaloo baranayeen markii maraakiibta lasoo xiro qaabka loo soo xiraayo waxay kaloo baranayeen maraakiibtaas markii lasoo xiro shaqaalaha saaran iyo maaragtay badeecooyinka saaran sida maaragtay loo dejinayo shaqaalahaas sida la yeelayo migrationku si uula dhaqmaayo marka waxaasoo dhan ay baranayeen wax ku saabsan inta badan waxay baranayeen maraakiibtaas iyo sida maaragta loo soo xiraayo iyo markay badda kusoo dhex jiraan sida loola xiriirayo iyo sida hadhow markii uu furanayo maaragta loo hagaayo inta badan waxay baranayeen maraakiibtaas iyo shuruucda loola dhaqmaayo iyo sida maaragtay ay u shaqeeyaan iyo qaabka maaragtay markay dekeda kusoo xeeranayaan loogu adeego oo dadka dee soomaaliyeed oo kabtanada iyo maamulka iyo qolo walba mas-uuliyada ka saarana mas-uuliyadaas qolo walbaa sida ay u qaadanaydo iyo qaabka maaragtay mas-uuliyadaas ay u fuulaydo ayay tababarkaas inta badan uu ku saabsanaa la siinayo waa tahay maadaama hadda tababarkii uu usoo dhammaaday een, tiimkii muddada hawshaasi ama tababarkaasi qaadanayay een, hadda muxuu maamulka dekedda iyo wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha baddaba ay u qorsheeyeen si dhalintaasi ay u helaan fursado kuwii hore ka ballaaran oo ay dowladdu siisay
wallahi de waxay u qorsheeyeen annaga shahaadooyinkan aan siinay maanta waxay caddaynayaan meel kasta oo maaragta dhallinyaradana ay tagto waa dareemi kartaa oo hadda dekedo oo oo shaqaynaya waxay ka jiraan xataa dalka gobollada xataa ka jira meeshaan dekedii weyneed oo magaalada muqdisho oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u adeegayda ku taalla dhallinyaradaas shahaadooyinka la siiyey waxay caddaynayaan dee markii laga reebo dee muddada dheer rag mastaraha ku jiray shaqooyinkii ay muddada dheer soo haayeen oo ahaa dee inay cilmi bartaan oo intaas maaragta subax kasta ay u kala hayeen oo dalya dabad intaba ay wax ku soo barteen markii laga reebo inay awood u leeyihiin inay maantay hagaan maraakiibta soo xiranayda inay yaqaaniin qaabka loo soo xiraayo markii lasoo xiro maaragta sida loola dhaqmaayo badeecada saaran iyo dadka saaran intaba
guud ahaan barnaamijkii bandhiga waraysyada oo ka dhagaysanayseen reediyo muqdisho intaasi aanu kusoo gabagabanaynaa barnaamijka caawa waxaa soo saaray cabdisaaq shibraam sheekeeye anigoo xusmaan maxamed aadan ayaa halkan kasoo jeedinayay maxamed cabdiweli ayaa sidoo kale tafar samaynayey maxamed macali xasan weydkana uu isku soo dubariday guud ahaan intaa barnaamijkeenu kulmayna sidaa ay nabadgelyo